barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddoba iyo tobanka bisha abril ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan barnaamijka idinkuga hayno waxaa ka mid ah xaafado ka mid ah magaalada muqdisho oo xalay laga dareemay dhaqdhaqaaq ciidan iyo xildhibaano ku eedeeyay madaxweyne farmaajo in muqdisho uu ka abuurayo qalqal amni qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro magaalada garbaharey ka hirgeliyey maktabadii ugu horreysay ee ay magaaladu yeelato buwaag badan baa waxaa weeye la arooriyey waa sax maktabadu ilaa buwaag waxaa weye dhowr kun gaar ayaa yaallo walaal waxaan rabnaa horta hadduu ilaahay garab nagu siiyo garbahaarey public library inaan ka dhigno maktabad guud qasiidooyinkii ramadaanka ayaanan barnaamijkeenaan ka marnayn
balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
waaxda damibaarista maraykanka ee f b i ayaa sheegtay in nin khamiistii sideed qof ku laayay magaalada indianabolis ee gobolka indiana ay f b i-du wareysteen sanadkii hore kadib markii ay hooyadiis wacday booliska hooyada ayaa sanadkii hore booliska u sheegtay in wiilkeeda uu halis ugu jiro inuu isdilo baarayaasha ayaa weli ku mashquulsan sababta ku kaliftay in ninkani oo u shaqayn jiray shirikadda waxdaabusho ee fedex uu u dilay shaqaalo ka tirsanaa shirikadaasi booliska magaalada indianabolis ayaa shalay sii daayay liiska qaar ka mid ah sideedda qof ee uu ninkani dilay afar ka mid ah ayaa ka tirsanaa bulshada loo yaqaano siiqa ee asal ahaan kasoo jeeda hindiya mid ka mid ah ayaa ahaa dadka asalkooda uu yahay bariga fog ee aasiya ninka dadka laayay oo isla markii dambe isdilay ayay ciidamada amnigu ku sheegeen in la dhihi jiray brandon scott hall kaas oo kasoo jeeday magaalada indianabolis ra-iisul wasaaraha dalka jabaan yu shi hidai shuga ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyey ee aqalka cad kula kulmo madaxweyne jo biden kulanka labada hogaamiya oo maalintii shalay ka dhacay aqalka cad ayaa hordhac u ahaa kulamo laba geesood ah oo ay madaxda labada dal ku falanqaynayaan sida looga falcelin karo tallaabooyinka ay ciidamada shiinuhu ka fulinayaan agaarka xeebaha dalka jabaan
aan intaasi kaga gudubno warkii caalamka halkaaad nagala socotaanna waa v o a xildhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe iyo madaxweyne farmaajo inay caasimadda muqdisho ka abuurayaan qalqal amni xilli xalay xaafado ka mid ah caasimadda laga dareemay dhaqdhaqaaq ciidan mudanayaashan oo shir jaraa'id ku qabtay xaafadda shiirkole ayaa waxay sheegeen in dowladda ay baacsanayso jenaraal saadaq john oo dhowaan laga qaaday xilkii taliyaha booliska gobolka banaadir kadib markii uu ka hor yimid aragtida dowladda dhexe dhanka kale waxaa xalay xaafadda sarkuusta ee dureedka muqdisho lagu dilay guddoomiyihii degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho maxamed cabdi xayle sida uu warkan uu ku eegayo wariyaha v o e da cabdulcasiis barrow xildhibaanadan xalay shirka jaraa'id ku qabtay xaafadda shiir kole ee degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa kala ah xildhibaan cabdiraxmaan odowaa xildhibaan mahad salaad iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye waxaana ay ku eedeeyeen dowladda dhexe ee soomaaliya inay si gooniya u baacsanayso taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir jenaraal saadaq cumar xasan oo horey wareegto uu madaxweynuhu u soo saaray xilka looga qaaday sidoo kalena looga dhigay darajooyinkii ciidanka xildhibaanadan ayaa madaxweyne farmaajo iyo mas-uuliyiin kale ku eedeeyey inay doonayaan in qalqal amni ay ka abuuraan caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyagoo intaa ku daray in shalay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay hareereeyeen gurigii jenaraal saadaq uu ka deganaa agagarka garoonka diyaaradaha ee muqdisho sida uu sheegay xildhibaan cabdiraxmaan odowaa
waxaan ka warhaysaan in dalka soomaaliya madaxweynihii wakhtigiisu dhammaaday afar sano uu isku dayey samaystayna muddo kordhin sharci darro ah oo laba sano ah muddo kordhintaas sharci darrada dad badan oo soomaaliyada ka hor yimaaday ama xildhibaanna ha aadaan ama murashaxiin ha aadaan ama dowlad goboleedya ha ahaadaan dadkaas waxaa ka mid ahaa taliyihii booliska gobolka banaadir jenaraal saadaq mar allaaliya markii uu ka hor yimid oo uu yidhi sharci darro ma taageeri karo maadaama aan ahay nin u dhaxeeya dadka soomaaliyeed yaa waxaa xilkii ka xayuubiyey madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore xilka xayuubin keliya maahane waxaa loogu daray in darajooyinkiisa ciidanna laga xayuubiyo waxaa intaas weelisay in la isku dayo in lasoo weeraro halkaanuu yimid habeen dhoweed waxaa dhexdhexaadin ka galay dad badan oo akhyaara oo uu ka u weynaa madaxweynaha galmudug madaxweyne axmed qoorqoor si uu ugu laabto gurigii uu kasoo guuray markii hore asoo tixgelinaya codsiga dadkaas iyo nabadda iyo waxaasoo dhan ayuu aqbalay taliyuhu inuu ku laabto gurigiisii maantay abbaara kowdii duhurnimo ayaa nidaamka farmaajo wuxuu usoo diray ciidamo aad u tiro badan xaafaddii uu ka deganaa eeraboorka agtiisa sidoo kale xildhibaan mahad salaad oo ka mida mudanayaashii xalay shirka jaraa'id ku qabtay xaafadda shirkule ee degmada hodan ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u soo jeediyey inuu ixtiraamo sharciga iyo heshiiska bulshada ka dhexeeya
laba kun iyo toddobiyo tobankii farmaajo wuxuu dalkan ku yimid nidaam doorasho dimuquraadi laba madaxweyne ee isaga xilka ugu horeyday oo deegaankan ka soo jeeda ayaa labada dhinac inta ka mareen oo gacmihiisa qabteena kor u taageen markaasaa la yidhi ku soo dhowow waxa ay ku ixtiraamayeen ama lagu soo dhoweynayo xilka loo doortay oo hay-adahaas instituushinada dowladdaah wax doortay loo ixtiraamaya waxay ahayd dastuurka aan haysano iyo shuruucda dalka u yaala iyo dimuquraadiyaddii curdanka aheyd ee dalka ka hana qaada nasiib darro dalkii laba kun iyo toddobiyo toban sidaas loogu doortay maantay oo laba kun labaatan kow aan joogno farmaajo wuxuu u bedelay dictaatoriyad xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriya ayaa tilmaamay in ujeeddada ay madaxweyne farmaajo uga soo horjeedaan uusan ahayn mid ku dhisan aragti qabyaaladeed balse ay doonayaan in laga shaqeeyo nidaam dowladeed oo sal adag ku dhisan islamarkaana la tixgeliyo wixii bulshada ay ku heshiisay soomaali maxamedee ogaada qarannimadiyaa la dumiyey qabiilaa loo noqday qabiil kama aanna shaqayn farmaaja aa noo soo celiyey farmaajaa noo soo celiyey qarannimaan ka shaqaynaynay intaasoo sanaan dhisaynay wiilasheenna la socda ee maanta maaragtay ku jira ciidamadan waxaan lahayn iska ilaaba anun maalin qabiil kala sheekaysan maanta waa u yeeraynaa waxaan leenaha ka soo baxa farmaajo ninkii u dambeeyo la shaqaynaya waa jenaraal saadiq john shirkan jaraa'id oo xalay ay ku qabteen xaafadda shiir kule ee degmada hodan xildhibaanadan ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed kuwaasi oo aragti ahaan qabay inay ka hortagaan weerar ay sheegeen in dowladda ay la daba joogto taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir dhinaca kale dowladda ayaan wax jawaaba ka bixin eedeymaha loo soo jeediyey iyadoo xalay xaafado ka tirsan muqdisho laga dareemay dhaqdhaqaaq ciidan geesta kale guddoomiyihii degmada xamar jajab maxamed cabdi xayle ayaa lagu dilay meel ku dhow gurigiisa oo ku yaala deegaanka sarkuusa waxaa dilkiisa ka dambeeyey rag ku hubaysan bastoolado sida warbaahinta uu u sheega afhayeenka ciidamada booliiska sadiiq doodishe cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waa kan isle cabdicasiis barrow oo muqdisho inoogu soo diyaariyey
soomaaliya oo sannadihii ugu dambaysay ka soo kabanaysay colaadihii sukeeya uu dalku soo maray waxaa aad u kordhayey in laga hirgeliyo maktabado magaalooyin kala duwan maadaama ay kor u kaceen dadka wax akhriya iyo kuwa wax qoraba oo ah dhallinyarada soomaaliyeed arrintani waxay mar kale yididiilo gelisay da-yar fara badan oo dalka wax ku barta kuwaasoo hadda fursado u helay in ay goobahaasi maktabadaha ah ay wax ku akhriyaan barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o edana waxaa xilligan aynu ku eegi doonaa maktabadda garbahaarey oo saddex sano ka hor laga hirgeliyey magaaladaasi islamarkaana ay hal abuurkeedii lahaayeen dhallinyaro hadda waxay maktabaddu heshay dhul bannaan oo la doonayo in looga dhiso xarun islamarkaana dadka deegaanku ay dhowaan qaaraan u aruurin doonaan barnaamijka waxaa igala qaybgalaya nasra sambuur khaliifo oo ka mid ah dhallinyarada waxbartay oo ololaha maktabadaasi ku jira iyo sidoo kale najiib cali gaas oo ah guddoomiyaha maktabadda garbahaarey oo hadda ku shaqaysa xarun ay kir ahaan u degan tahay dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaan kugu bilaabo najiib cali waxaad iiga warantaa librarygan ama maktabadan garbahaarey goorta la aasaasay iyo muhiimada keenta inaad hadda aad dib u howlgelisaan oo dhaqaalaad u aruurisaan
aad baa u mahadsan tahay waad dareemaysaa oo markii sideedaba waxaa weeye la rabo in bulsho ogaalkeeda iyo wacyigeeda iyo aqoonteeda sare loo qaado waxa ugu muhiimsan oo in laga fakara ee tahay waxay tahay sidii dadkaas ayada ah loogu sameyn lahaa madal ama goob wax akhris sababtoo adduunyada wax maanta waxaa weye lagu kala hormaray oo lagu kala horumarka wadamada inay kala hormaraan iyo dhanka tiknolojiyadda iyo dhan walba waxa biiska ama sababta u ah inta badan waxaa weeye hadbo bulshadaas ayadaa ogaalkeeda iyo aqoonteeda heerka uu gaarsan yahay dee waxa ugu muhiimsan oo arrintaas ayada lagu gaari karana waxaa weeye waa akhriska oo qof hadbo qofka si uu ogaalkiisa sare ugu qaado ama u kobciyo waa in la helo goob wax lagu akhristo annagoo halkaas ka duuleyno maadaama garbaharey ay tahay hadda jubbaland inta badan degmada dhanka aqoonta iyo markii laga hadlahayo ugu horeyso oo magaalo aqoonaad ay tahay oo bulshadooda inta badan waxbarasho xoogan iyo iskuulaad iyo madaariso waaweyn iyo masaajid weyn oo dhanka waxaawey xalaqaadka iyo bulsho badan oo wax akhriska hamuun u qabta maadaama ay joogaan arintaas baa nagu kaliftay in baahiw markaas noo muuqanaysay dhanka akhriska ah in ay jirtay taas baa marka nagu kaliftay inaan maktabadaas aas-aasno
nasre sanbuur waxaad ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ah ee dalka dibaddiisa wax ku soo bartay laakiin go-aansaday inay gada ka shaqeeyaan weliba garbahaare waxaad iiga warantaa dhallinyaradan dadaalka sameynaysa oo maktabadaasi howlgelisay haddana raadinaysa in meel weyn la gaarsiiyo oo horumar fiican ay maktabadu gaarto waxaad iga warantaa xadiga gabdhahaad is oran kartaan way ku beeri karaan dhinaca waxbarashada iyo akhriska magaalada xaggee gaarsiisanta
walaal waa mahadsan tahay aad baa ugu dhawaha barnaamijka waxaan rabay horta waxbarasho waay waxaan ka duuleyno bulsho markii wax la baray meel iska soo saartaa marka anagu waxaan wacyigelinaynaa dhammaan youth dhalinyarada dhan oo gobolka joogta oo waxbarato specially garbahaarey marka qaybta dhalinyaro mark haddana gabdho lasii dhawo maadaama aniguba gabar ahay wax soo bartay library aan soo isticmaalay maktabad wax kusoo bartay akhriskeedana ay aada u kubcinayso dee gabdhihiina ay arkayaan dhalinyaradii wax baranayso kalaaska ay isla fadhiyaan tartan xoogan uu ka dhexeeyo weliba haddadan imtixaankii sanadka hadda lasoo dhaafay number one garbahaarey ma ahee gobolka dhan gabar ayaa kaalinta kuwaad u gashay marka kaalinta gabdhaha akhrisanay maktabada aad ayay u badan yihiin badanaa wiilashay la tartamaan rajo badan ayay u qabaan guriga markay joogaan shaqo badan ayay qabtaan dharka la dhaqayo cunto la karinayo so time ay ku akristaan bugaag ama revision ay ku sameeyaan ma helaan so xiliyada ay maktabada furan tahay ayagu waxay unoqonaysaa janis waxay unoqonaysaa xili inay waxooda qabsadaan shaqadeeda xili iskuulka jirto xiliga kalena ay laba saacadood ama saacad ay u badbaadiso maktabada inay ku akrisato marka kaalinta gabdhaha ka qayb qaadanayo maktabada way badan yihiin waxaana rajeynaya inay kasii bataan haddii maktabada sida hadda aan ku wadna ay meel fiican gaarto insha allah maktabadda waxaa jirta in buugaag loo aruuriyey kol hore islamarkaana dhallinyaradu ay akhrin jireen hadda waxaad iiga warantaa gaas xaggee bay joogtaa dadaalkii maktabadda ee la waday inuu hirgalana halkee maraya markaad si guud u aagto
aad baad u mahadsan tahay horta buwaag badan baa waxaa weeye la arooriyey waa sax maktabadu ilaa buwaag waxaa weye dhowr kun gaar ayaa yaalo oo luuqado kala duwan ku qoran sida luuqadda carabiga ingilishka iyo soomaaligaana ugu muhiimsan hadda buwaagta meesha yaallo bilowgii hore dadku waxaad iska dareemi kartaa oo waxaa weye bulshada soomaaliya bulshada soomaaliyeed si guud uma diyaarsano dhanka waxaawey akhriska dadkuna waa dad iska oral society ah inta badan way hadlaan way sheekeeyaan goobaha fadhi kudirarada waxaawe inta badan aada looga sheekeeya laakiin kuma fiicno markii dhanka akhriska la yidhaahdo sidaasoy tahay furitaankii hore markii waxaa wey maktabada la furay maadaama dee horey maktabad aysan deegaanka uga jirin dadku aad bay u xiiseynayeen aad baa waxaaweye loo imaanahayey aad baa waxaaweeye loo akhrinahayey waan iska dareemi kartaa oo maktabadu maadaama public ay ahayd dee caqabado badanna waxaa weeye way wajahaysay oo mararka qaar waxaa weeye in gurigii keladiisii oo kale iyo dadkii shaqaalihii waxaaweye mashaarkooda oo kale mararka qaar waxaa weye dee caqabaad badan baa waxaa weeye iska imaanahaya waxyaabaha ugu badan oo aan wajahnay bay ahayd laakiin ilaa xad ilaa haddadan waxaa weeye maktabadu marna lagama faaruqo oo dhanka akhriskeeda iyo dadka ku xiran aad bay u fiican yihiin marka inaan hadda heerka ay joogto bal wejigii labaad baan rabna marka hadda inaan sameyno oo hadda maadaama kere ay ku jirto bal inaan at least u helno meel maktabadu ayada ay leedahay oo waxaa weye dhismo ah marka wejigii labaad baan rabnaa marka waxaa weye hadda inaan inaan bilowno marka dhanka akhriskeeda iyo hadda dadka ku xiran oo saaxiibka la ah waxaa weye maktabadana nambarkooda nambar aada u fiican waay
nasra marka aad eegto maktabadda marka dadaalkaasi loo galayo buugaagta intaa laega yaalaan waxaad iiga warantaa dhallinyarada deegaanka aad ku laabatay marka aad eegto sida waxbarashada ay u wadaan iyo in buugaagti ay akhriyaan dadaalka ay ku bixinayaan markaad fiiriso ma is leedahay dadaalka aad wadaan waa la gelin karaa haa walaal waa la gelin karaa aad bay baa ugu dhiirigalnaa anagoo saas ugu dadaalayno meelo badan u aadno oo maktabada guri u raadinayno wax fiican rabno inaan maanta meeshay ku jirto ka bedelno infact haddadaan meeshay joogto layr u raadinay marwaaxad u raadinay markaan nimaano galabgalabyaha kamid a galab kasta ma tegi karno intaynaan wax raadinayso aad baa ugu faraxnaa because tiradii shala joogtay tira ka badana galabta ugu tegaysaa haddana galbaha khamiista iyo jimcaha soo galaya waxay noo sheegeen inay sameeyaan wax la dhaho wadareed aqris wadareed inay magaceeda ay sameeyaan ayaa ka dhexdooda muraajacaystaan marka waxyaabaha nagu dhiiragelinaya waxaa ka mid ah ardadoo diyaar u ah oo mar walbaytana ku tusinaya hamuun inay u qabaan
waa tahay markii aad fiiriso gabdhaha marka akhris wadareedkaas ka qayb qaadanaya oo maktabadaasi yimaada iyo wiilasha nambarka ama tirada ka qayb qaadanaysa maxaa ku tilmaami lahayd gabdhaha ee akhriskaas qaybta ka ah automatically horta haddii runta laga hadlo wiilasha badan mar walbana waxyaabaha hadday u kalifay inaan garbaari kusoo laabtay ee waxbarashada uga qayb qaato horumarkan uga qayb qaato waxaa kamid ah inay gaalaska ay rightskooda helaan kor usoo kacaan horta wiilasha badan oo meeshii hadda librariga ay ku joogaan labaatan arday toban iyo shan ama toban iyo afar waa wiilal the rest six ama five baa gabdha ah marka wax badan baa jiro dadaal fara badan baa jiro gabdhaha aad bay uga qayb qaadanayan way aqrisanayan way rabaan shala afar baa joogto maanta shan baa joogto berri lix baa joogto berri shan baa joogto laakiin adigu way ka qayb qaadana wayna badan yihiin gaasaan rabaa mar kale inaad dib ugu laabto maktabadan garbahaari oo la furay waxay imaanaysaa xilli soomaaliya akhriskii iyo qoraalkii dhallinyarada uu kor usii kacayo dalkana colaadihii sukeeyo muddada dheer uu ku jiray uu kasii baxaya hadda markii aad eegtaan dadaalkan aada wadaan dadka deegaanku sidee bay u arkaan
dadaalku aad bay usoo dhaweynayaan sababtuna waxay tahay dee magaaladiiba waxay tahay magaalo inta badan gurigii laga yaabo in toban canug ay ku nooshahay almost qofkii aan waxbarasho gaarin ma ahane waa meel aysan jirin qof guri saaka kasoo kaco oo aan waxbarasho aanan aadin marka magaaladu sidaba waxaa weye magaalo dadko dhan ay u diyaarsan yihiin dhanka waxaa weye waxbarashada sidaas lajligeed markuu dadku mar walbo inay dee akhriskii markii laga soo tago dee akhrisku waxna waa wax dee manhajkii ku saabsan oo ardayda wix iskuulka lagu barahayay waxna waa wax aqoon kororsi ah oo in ogaalkoodii iyo aqoontoodii ay sare usii qaadaan oo bugaag kala duwan ay akhriyaan u baahan marka wixii manhajka dee iskuulkii baa oga filan marka ardaydu waalidku tusaale ahaan oo kale waxaa weeye aad bay arrintaas ayada usoo dhaweeyaan in ardaydu xilliyadii ay fursado ay u heli lahayeen inay banooli ciyaaraan oo kale ama waxaa weeye ay meelaha ay istaagaan oo kale haddii bay helahayaan in waxaa weye maktabad si free ah oo lacag bilaash ah waxaa weye ku akhrisanahayaan haddii helayaan waalidkii oo kale aaday usoo dhaweynayaan macalimiinta waxaa weye waa la mid inta badan marka ayagu laftirkooda aad bay uga qayb qaataan waalidka iyo macalimiinta in ardayda waxaa weeye ay fursadahooda waxaa weeye dheeraadka ah oo markaas aan iskuulka xiliyada uusan jirin oo kale in ay maktabadii aadaan marka bulshadu aad bay arintaas ayada usoo dhaweysay aad bayna oga qayb qaataan hadda barnaamijkan waxaan ku qabanaynaa muqdisho maalmihii ugu dambeeyana kulamo maktabadaasi looga hadlaya ayaa garbahaarey iyo muqdishobaad ka wadeen waxaad iiga warantaa dadku ma u diyaarsan yihiin marka dhallinyaradiina laga yimaado nasra inay maktabadii iyaga dhaqaalo ku darsadaan oo qaaraan ay u sameeyaan
hawlal hadda xoogaa rajeybeyna gelinayaan dadka aad bay uga qayb qaadanayaan maadaama hadda saad sheegtay wadankii uu colaad iyo dhibaatooyinka ay kasoo baxayaan anaguna bulshadu ay diyaar u tahay inay dhalinyarada soo kacayso kow gabadha haday tahayna tacadiyada iyo guurka degdega iyo arrimahaas laga badbaadiyo si ay iskuulka ugu mashquulsho labana wiilasha tahriibka iyo waxyaabahan keenayo maaragta inay ku biiraan arrimahan aan aad ku fiicnayn inay ka badbaadiso awgeed maktabad in lagu mashquuliyo meel aada u qurux badan oo dadku wax ku akhrisan karaan oo conducive environment ah oo educationkooda iyo waxooda aada u sabood garanayso inay helaan ayay waalid walbo iyo bulsho walba ku dadaalayaan waxbarashaduna dee cid walba way ogtahay muhiimadda ay ku leedahay nolosha aadmiga soo participationka bulshada lacag aruuris haddii la dhaho dhiirigelin haddii la dhaho wax ka qayb qaadasho haddii la dhaho aad buu u sarreeya marka intaa annaga qabanayna in la mid ah ayaan bulshada ka arkayna hadday sii wada doonaan marka waxad waxaad raadinaysaa inaad dhul u heshaan oo aad maktabadii u samaysaan meel iyada leedahay oo maktabada goonida u ah oo hanti dadku ay wada leeyihiin reer garbahaarey ama guud ahaan reegidaba ay noqoto waxaad iiga warantaa ma isleedihiin fikirkaas waad ka dhaadhicin kartaan dadka in maalgelin intaa leeg ay sameeyaan olredy waa ka dhaadhicinay aboowe waxaan sameynay dhul waa u helnay muddo ayaa kada wareeganayna tiimkeena cabdimajiid wuu ogyahay dhalinyarada tiimka dhan way la socdaan habeen hadda ka joogto toddoba beri ka hor ah aad ayaan u faraxsanayn anagu tiimka because saxiixii ugu dambeeyay ee dhulka kula wareegana ayaan helnay maadaama hore loo dhagax dhigay horena loo siiyey wax iska temborary ay ahaayeen hadda permanentaa helnay dhulkii marka gacantaan ku haynaa dhul oo hore oo dowlad oo bulshadu ka dhexayso oo maktabada laga dhigi doono oon aad u qurxin doono siduu rajada tahay inay kor iyo hoos la helo gabdho iyo wiila loo helo cafeteria ay markay baahdaan ay isticmaalaan wadamada anigu aan ka imida wax kusoo bartay librariga waa waxyaabaha ugu quruxda badan oo ardada loo sameeyo aad bay ugu soo jiitaan qaar baa xataa jaamacado dhigtaan ayaa maktabada kusoo dhiiranaya inay imaadaan network internet inta loogu xiro ay wax ku bartaan kuwa kaleetana meelahooda loo hagaajiyo marka already hadda dhul waa helnay waxa naga maqan waxaa waaye qaaraanka iyo lacagihii contributionka inay suurto gasho si loo helo meel aada u qurux badan oo maaragtay u qalanto wixii la heli doono marka aad bay uga qayb qaadanayaan waxna waa helnay waxna waa rajaynaynaa kaalintaasi dhallinyarada ay sameynayaan gaas haddii aan ku weydiiyo gacantaad ka fili kartaan dowladda inaad ka heshaan ama aada is leedihiin waad ka rabi kartaan dowladda soomaaliya maxay tahay
horta dowladdu ayadaa haddii wadankii waxaa weeye xukunto walow dowladdu laftirkeeda tabarteeda iyo waxaa weeye aan iska ognahay inta badanna haddii wixii bulshadii haddii intay isku imaadaan contribution waxaa weeye la sameeyo oo at least bulshadu ay wax la imaadaan inta badan waa laga yaabaa haddii in gacan ama dowladeed ama hay-adeed waxaa weye in la helo waa wax inta badan waxaa weye iska dhaco haddii marka insha allahu rajadanada marka waxaa weeye ma xumo cid kasto ama hay-adda ha ahaato ama dowlad ha ahaato ama bulshada soomaaliyeed si guud sababtoo ah marka hadda waxaa maktabadda annaga aan aasaasaynay dadka soomaaliyeed meel kastay u joogaan bay ka qayb qaateen wax dadka deegaanka ama gobolka gado ama garbahaarey khaasku amaysan ahayn bulshada soomaaliyeed gacan xoogley ka geysteen aas-aaskeedii iyo in buwaag nambarkaas la eg waxaa weye ay helaan mar labaadna insha allah waxaan rajeyneynaa in bulshada soomaaliyeed sidaas si lamid ay uga qayb qaataan hay-adaha iyo dadka waxaa weeye bulshada taageero iyo dhanka dowladda insha allah ayagana waa gacan baan ka rajeynana idinka ilaah
waa tahay nasra dunida meelaha laga bedelo bulshooyinka waxaa ka mid a qoraalka bugaagta la sameeyo iyo aflaanta oo dhaqamo kala duwan loo soo marsiiyo kacdoonkan guud ahaan soomaaliya ka socda oo maktabadan garbahareeba ay qaybta ka tahay ma is leedahay bugaagta la dhigayo oo dhallinyarada ay akhrinayaan in aada looga fiirsada ayaa muhiima taana adinkama ku fikirteen haa walaal waa mahadsan tahay waa muhiim marba haddaan maktabad la nimaanay rabna inaan ku kobcino waxbarashada rabna inaan dhalinyaradu lagu soo jiito koley inaan ka fiirsano oo bugaag aada u tayaysan ay meeshu la geeyo horta waa ka shaqaynay maktabadda hadda meel ay ku jirtay mar aan kasoo raraynay oo meel hadda ay joogta aan keenaynay annaga iyo tiimka soo rarayay aad baan u kala bixinaynay oo bugaagta u kala xulaynay kuwa inaga diinta diintay si fiican u fiirinayeen kuwa meesha ku jiro kuwa anaga ingilishka yaqaano kuwa soomaaliga yaqaano arkayno waxyaabihii aan arkayna inay review u baahan yihiin oo aan aad loo hubin gooni baan u dhigaynay kuwa saxsan oo hadda ee aada looga fiirsaday baa yaalaan markii lasoo keenayay oo marka hore tobanka kun oo buug la keenayana bugaag aada looga fiirsaday baa ku jiray oo diinta u badan tahay maadiguna uu number two ka yahay marka dhan kasta inay ku xusan tahay ayaan dareemayaa hadda markaan dhisno oon qurxino oo maarata rajadeenu siday tahay aan gaarsiinana waxaan rajeynayaa inaan kolam kolam inta u yeelno aan darajana usii yeelno kolley bedelka aan la rabno waxbarashada inaan ka bedelnana buwaagto aan kow kasoo bilowno si aan dhinacaas u aadno wax kasta marka ay guuleysanayaan waxaa laga eegaa xagga maamulka iyo cidda hogaaminaysa cabdinajiib caligaas guddoomiyihii maktabadan ayaa tahay muddadii ay jirtay markii la as-aasayaba fikirkeeda dadka ay lahaa hogaaminaya welina hogaamiya sidee maktabadan loo maamulaa maamulka ma adigoo kugu bilowdaa kuguna dhamaada sidee waxu jiraan
niba marka dhanka waxaa weeye maamulka laga hadlayo bilowgeedii iyo as-aaskeediibuu laga yaabo in qof fikirka imaaday uu ahaa laakiin qof shaqsi ama laba qof ama saddex qof waxaaweeye sidiiba waxaawe wax ma wada karto in waxaaweye dadka isku imaadaan aaraadii iyo afkaartii la wadaago unbaa waxaawe wax lagu dhaqaajin karaa kumana sii jirto markii waxa markaas laga shaqeynaya ay yihiin wax public ah oo bulshada waxaaweye loogu adeegahayo markay yihiin kuma sii jirto marka maamulku ma ahan wax aniga ama maamulka bisa ma ahane xataa go-aanada waxaaweye la qaadanahayo wax hadii anigu iga bilowdo iguna dhamaada ma ahane waa wax tiimka u yaalo wixii markaas hawsha taallana waxaaweeye fikirkii iyo aaraadiiba waxaaweye la aruuriyaa fikirku halka waxaaweeye u batana waxaaweye waa lagu shaqeeyaa marka waxaan dhihi karaa go-aanku iyo talada iyo maamulka iyo amaareynta intaba waxaaweeye wax tiimku ka wada shaqeeyaan wey ugu dambeyntii nasra maktabadan aad aas-aasteen saddexda sanana hadda shaqeynaysa hadafka aada leedihiin oo aad rabtaan inaad bulshada soomaaliyed uga badashaan muxuu yahay
walaal waxaan rabnaa horta hadduu ilaahay garab nagu siiyo garbahaarey public library inaa ka dhigno maktabad guud gobolka dhan horta ay isticmaasho haddii magaceeda ay noo suurto gasho oon awood u yeelano dhulka hadda aan helnay dhismaha aan rajeynayn inaan ka dhisno uu noo wanaagsanaado sida aan rabno ay noqotona waxaan rabnaa inay noqoto meel dadku waaweyn ay dadka waxbarto dhalinyarada aqoon-yahaniinta research ay usoo aadaan maarata book review ay usoo aadaan wax ku bartaan dadkuna ay maarata waxbarashada ku kobciyaan waxaan aaminsannahay wax aan la rifais garayn ama dib loo review garaynin imtixaankeeda laguma baaso ardaduna aad ayay maarata u maraajicayaan markii beriyo kale imtixaan la leeyahay marka waxaas leenahay goobta aad ugu habboon inay tahay maktabad marka maktabadan adduunyada kale way ka jirtaa wadamada caalamka hoo waxbarashooyinka fiican ka jiraanna way ka jirtaa soomaaliya wadamada kale ka mid tahay meel horumar ku socoto waayo wadan dhismaayo developing ah waayo specially marka gado markii la dhahana kumaba sii jirno number one ba educationka uga jirnaa marka marba haddaan waxbarashada number one ka nahay dee aas-aaska oo library yahay oo maktabad tahayna inaan number one ka noqono dee meelaha kale ay nagu tashtaan baan rajeynayna marka wax badan ayaan rajeynayna nolosha ardada iyo nolosha waalidiinta iyo nolosha bulshadaba aan uga bedelno oo meeshu noqoto goob madashi waxbarasho ah
nasra sambuur khaliif iyo cabdinajiib caligaas adaa mahadsantiin intaas ayaan guud ahaanbaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ah oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah islamarkaana ay igala qayb galeen najiib caligaas oo ah guddoomiyaha maktabadda garbahaarey iyo nasre sambuur khaliif oo ah gabdhaha waxbartay islamarkaana ololaha maktabadaasi ka qayb qaadanaya sidii dhulka ay heleen loogu dhisi lahaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haatana aynu ku wada nasanno qasiidadan ay inoogu luqaynayso allah naxariistee fanaanadii faaduma qaasim hilowle
qasiidadaas ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo